maanta ilaa maanta dee ay maxfuud tahay fartiisii iyo nuskhadiisii isaga gacantiisa ahayd ay maxfuud tahay sheekuna aad khadkiisu ma fiicnayn xaafid oo aada buu isaga khad xumaaba bal markaa in taasi ay maxfuud tahay taraajimta kitaabka kusoo aroortay de waa meelaha cibaaraadkan qore dee kitaabka un cinaayad tan tilmaamayseen nin baa jira ahlubeytkii kaa mid oo xasan ibn alxasan ibn alxasan ibn cali ibn abi aalib lama yidhaah waa saddex magacoo isku mid a dee naqli ahaan waa u saxiixo waa caadi waa nin la garanayo laakiin dee ruuxii aan inta badan laba socon waxaa dhici karta inuu moodo in bal xasantani takraar meesha jiro oo dee had iyo goor ma badna walow ay jiraan oo dee kan maayo amsilo kala duwani ay jirto dad iswada dhalay iswada magacuun oo xasan xasan xasan ama maxamed maxamed maxamed la yidhaha ay jiraan laakiin ma badne laakiin shaki baa iman karaa oo la odhan karo malaa waxani way takarure waa takraaron ee maba aha marka xasanta hore dabadeed waa caadigiye labadii kale ayuu ku dul qoray saxa saxa ayaa ku dul qoran macnuhuna waa maxay macnihi waa saxiix lakin mucarad lishak in la yidhaaho meeshii malaasan qalad baa jira ama takraad baa jira iman karta haddaba waxyaalaha caynkaas ee mucarad lishaki ayay xarafkaas kelimadan oo dhan oo saadki iyo xadiya ayay dushiisa isaga de ayay ku qorayeen macnaa waxaasi waa saxiix si ay meesha wixii iman lahaa uga saaraan intaa weeye beydkan taas haddaba tasxiix bay yidhaahaan marka wuxuu yihi wakatabuu way qoreen saxa kelimadaa saxa ayay qoreen calaa ma kii korkii ama wixii korkii saxa sugnaaday ee saxiixa ah macna ahaan u saxiixa riwaayo ahaanna u saxiixa waxay laakiin taa ugu qoreen waa wixii waa mucarad lishaki oo khawfa ictiqaadi naadiriya xagga hoose waa caadiya dusha sarunba ayaa alifti kaa dhacde kii eegayey ee daalacanaya iskuba taagayay ictiqaad u ictiqaadiyo ka cabsinteed waa si meesha taa ay ugaba saaraan qadxan waa qadxan fi dalika waa ceeb ama nuqsaan iyo qadxi kuba sugan uu is yidhaaho mala meesha waxbaa jira siay taa uga saaraan taasi waa taxsiixi tadbiibkiina waa kan oo wuxuu yihi naadimku raximah llahu tacaala wadabbabuu macnaa waxay yeeleen korkiisa dabbo dabbay odhan jireen ama waa dee dabadna inta badan sida weelkii jabay iyo waxyaalahaasi oo tan kutubta fiqigaba abwaabta dahaarada bilowyadeeda oo kale ay dabada markaa weel fido ama dahab lagu karay oo lagu raqcay ay kaba dhigaan albaabkana dabadiisa waxay yidhahaan halkan dee dusha handar handaraadkiisa loogu xidhay ama qufulkiisa laguba xidhay daba yidhaahna albaabkii oo kale ayay dee kabid ay u tahay ama adkayn oo kale ay u tahay haddaba waa dababu dabbay yeeleen ama ay sameeyeen oo waxyaalaha karid la karay meeshii oo kale ama la raqcaya maxay dabadu ahayd waa bimagdi saadin lafdigaa saad oo waa xarafkii oo keliya jiiditaankiisa la jiido ayay dabada yeeleen oo ay dabo markaa bal kelimaadkiisa dabo ugu sameeyeen fawqa maa kii korkii ay saad jiidaan ka saxa sugnaaday riwaayatan riwaaye ahaan u sugnaaday wasaqima ama saquma facila ama facula bukooday ee bacnaa fasahaaday macnan xagga macnahana laakiin fasaad uu kuba sugan yahay kalkhad khadkiga ka fasaad ilkhadi oo kale macnaha khadka fasaadkiisii oo waxaan dhigaalkiisan baan saxiix ahayn san loo qoray waa lafdi lafdiga fasaadkiisa oo kaleo san laguma dhawaaqayo ee uu kuba yimi ayaaba tasxiif ama nuqsaan ama laxni uu kuba sugan yahay oo kale ama macno ahaan macnihiisa abaan hagaagsanayn bilamtinaacin iyadoo dee joogsi waxaa laga joogsanayo qoritaankaasi aanu jirin wadabbabuu waxaa kaloo dabada u yeeleen oo calaamadaa tadbiibka ay ku sameeyeen dabadu waa macnuu waa taase calaamadii tadbiibkay yeeleen maxalal inqidaaci kala go-a meeshiisa asaaniida dhexdooda taas bay yeeleen labadan baydna naadimku raximah llahu tacaala wuxuu inoogaga hadlayaa tadbiibkoodii ay culimadu laba iman jireen marka waxaan yidhi taa hore wixii riwaayo iyo macnaba u saxiixa laakiin mucarad lishaki ah ayay calaamada sixada ku qorayeen halkanna waa wixii riwaayadii kusoo arooray oo si dee aad ku warisay weeye laakiin macnihiisa fasaad ama khalal baa jira ama ha kaba yimaado tasxiif iyo macnihiisa laftigiisan dee wax laaxni iyo waxyaala kuba yimi ama qoraalkiisan iyo sidan uu qoran yahay fasaadka iyo khalalku ha kaba yimaadeene bal ama luqadiisii ayaaba dee aan toosnayn carabiyadiisi iyo naxwo ahaan baanu ku hagaagsanayn bal markaa wixii intuu riwaayadii ku soo arooray laakiin sidoo kale khalal leh khalalkaasi ama xaggii luqadii iyo icraab ahaan iyo waxyaalaha kaba yimaado laxni iyo tasxiif iyo waxyaalo kelimadii kuba yimi oo dee adigii kugu soo ay kugu soo gaadheha kaba yimaadee wixii bal riwaayo ahaanna soo arooray oo xaggaa u sugan laakiin macno ahaan aan u toosnayn ayay maxay dul dhigeen saad ay jiidayeen waa saad keliya uun oo eg waa saxa hadday tii hore ahayd oo kelimadaa dhan ahayd xadii bay tan gooyeen saadkaas bay dul dhigeen iyadoo calaamadaas may masixin oo wixii may tirtireen waxaa dhici karta adiga ayay khalalkanba ay kuula muuqateen ma fasaade inuu waxani wejba leeyahy adiga aan ku muuqan marka calaamadaa yar ee saadka ah oo tilmaamaysa macnaha waxani riwaaye inuu usoo arooray laakiin dee meesha ay wax jiraan khalal kale ay jiraan taas bay duldhigeen kelimaadka caynkaas waana itqaankoodii iyo dabdintoodii ay waxyaala dabdinayeen oo bal markaa taas wey inta yar ee ugu dambaysana muxuu kuba faa'iideeyey ama shadriga dambe uu inoogu sheegay sheekhu haddii asaaniida oo kale dhexde meela inqidaac jira ama irsaal jiro iyadna waa khalal isnaadkii ku sugan nuqsaan isnaadkii ku sugan baa jirta oo waxbaa kaba dhiman dee waana si uu kuba yimi oo dee sanadkan baa inqidaac aha ama irsaal maxalkii irsaalka ama maxalkii inqidaaca ayay iyadna calaamadaa dabada ah ee saadkaasa ay duldhigayeen oo bal markaa xagga asaaniidana meeshii khalal jiro ee riwaayadii way ku soo aroortay laakiin inqidaac baa jiro kala go- baa meeshii jira halkii inqidaacay saadkaas duldhigayeen ee halka labada nin aan dee iskuba xigin ee meeshay isku xigeen laakiin ay wax u dhexeeyeen halkii irsaalka ee dee xadiiskii mursalnimo lagu wariyay mawdicii irsaalka ayaa calaamadaa saadkaa ee adigu dabada ay ku magacaabayeen ee khalal tilmaamaysa wixii laakiin musaa kuba yimi si aan loo qaadan ruuxan inay kaba dhacdo isaga qaladkani xaggiisa kaba yimi siaa uu kusoo gaadho riwaayadu ay tahayna gees kale ka cadaynaysa ayay duldhigeen bal tadbiibkuna waxyaalahaas u kuba yimaadaan waana wax kutubtii makhduudaadka ahayd dee imakan hade kolley inaga iyoynaan beledkeenu beled makhduudaad yaanu noqon makaatib caama oo dee kutubta aynu kuba aragnaynu uba laabanayno bal waxaan eegna sidii ay kuba samaynayeen iyo tadbiiq ahaan oo aragna yaynaan lahaanin be lakin dee kutubtii makhduudaadka ahayd ee khaasatan loo cinaayo oo dee loo ihtimaamay raggii lahaa ay kaba shaqeeyeen ciduun aanay iskaba qorin raggaa dabdiga leh idqaan kale ay qorayeen waa calaamaadkii ay isticmaalayeen marka wadababu way kareen oo ama dabbay yeeleen bimadi saadi waaba tan dabadi wax kale maa saad jiiditaankiisa fawqa maakii korkii la jiido saxa sugnaaday riwaayatan riwaaya ahaan usugnaaday wasaqima ama saquma fasahaaday macnan xagga macno ahaana kalkhad waa sida fasaad khad oo kale walafdi lafdi isna fasaadkii oo kale ama xag dee lafdigiisi oba fasaado macnaa khadaaas ama khalalkaas iyo fasaadkaasi uu ka yimaado xagga lafdi sida lafdiga oo musaxafa ama naaqisa ama laxni ule carabiyadii adigu aan waafaqsanayn bila imtinaacin imtinaac la-aan wadababu waxaa kaloo dabada yeeleen maxalal inqidaac inqidaaca iyo irsaalka iyo meeshiisa asaanida dhexdeeda bal taas halkaa waxaan kaga baxaynaa saddexaa bayd tasxiixii iyo tamriidkii imika halkana sheekhu abiyaadan wuxuu inooga bilaabaya haddii alayidhaha inoogu sheegaya waa shan bayd oo iwada socotee in bal haddii kitaabkii waxaynu soo maray markii hore takhriiju saaqid waa abwaabo isku xidhan waxyaalahan haddii kitaabkii aada qoraysay ama ruuxu qoranayay waxay ka dhacaan dee dhicitaankuna hadduu markii uu meeshiisii ma banaano weeye waxbaad ka tagtay waanad wada qorto meele uma banaana bal kitaabkiina lagu soo kordhinayo haamishkaa lagu qorayaayo sida qorada qoritaankaasi iyo laxaqa waxay yidhaahaanba weeye imikana wixii qalad dhacay ama qalad layslahaa uu noqon karaana calaamaadkii lagu qorayo inoo sheegay abiyaadan shantaana muxuu inoo sheegayaa kitaabkii ama wixii markaad qoraysay ayaa sadar ama wax ziyaada ama kelimo ziyaada kaa dhacdo de in badan bay dhacdaa ruuxu markuu degdaya laba goor inuu wax iska qoro adigu wax ziyaada a dhacay oo u baahan kitaabkii in laga saaro wixiina kitaabkii dee in la madoobeeyo lawada masaxa wixiina ma aha bal seebaa lagu saaraya ibdaalu zaaid bu uri waa wixii zaaidka ahaa ee kitaab ahaan ku ziyaaday si lagu burinaya haddii aynu hore usoo marnay wixii naaqiskaasa loo haleeshiinayo oo ay takhriiju saaqid ahayd ama ilxaaqi ama laxaqa ka yidhahaan marka wuxu uhi sheekhu raximah llahu tacaala bilkashti waalmaxwi wa bidarbi wowdu kolley halkaa xagg hoose bay ku sugantahay wa bidarbi nuqil wahuwa khatun bilxuruufi qad wusil awlaa maca alcadfi wakatfu daara sifrin walaa uma ila amaara tacliimu kuli sadri bal horta labada beyda hore aan iskaba ogaano marka wuxuu yihi horta waan laqbayn markaasaan macnayne bilkashti xoqid la xoqo ho dee wax ama sikiin ama makiinad yar iyo wuxuun wixii saa xuruftii loogu xoqo kelimadio dee waana wax suurtagala markaana waraaqdu khafiif ahayn oo kol kol xarubo iskaba samayn jireen waxyaalo saase bilkashti iyo walmaxwi masixitaan la masaxo oo dee khaasatan khadku markuu qoyan yahay wey waxna khad bay ku qorayeen caadi ahaa iminkana xataa waxyaalo dee lagu masaxaaba way jiraan kelimadii haddaba masixid la masaxo wixii dee zaa'idka ahaa iyo wa bidarbi darbi oo nooc kale oo nooca dheer oo ay fiicnay ay iyagu fadili jireen oo burin wixii la buriye un iyadoon masixitaan dhicin iyadoon xoqitaan dhicin taas ayaa nuqila la soo naqliyey oo culimadii xadiiska ee aadna uxu dabdinaysay ayaa iyaga xaggooda lagaba soo naqliyey oo ehligii fannigan bal markaa waa saddex xaalo mid kamida ayaa loo isticmaalay wixii zaa'idka ahaa burintiisa midi wuxuu leeyahay waa kashti dee kashtiguna inta badan waraaqda hadday xoog leedahay oo dee iyagu kolkol bay majaalista cilmiga haystaan ay wax qoranayeen bay barhkood sikin ama made midi yar ama makiinad yar madil yarna way wadan jireen oo kolkol hadday kashti uba baahdaan taas kashtin la kashtiyo wixii laga de haddii aanay xagga kale ka baxahayn waraaqdii aanay wax noqon ahayn un la yar xoqo meeshii si khadkii looga daadiyo dee khaasatanna khadkooda khad ay iyagu samaysan jireen ba khadkan madbacada ma ahaynba ama masixid zuulin la suuliyo ha noqoto maro yar oo la mariyo khaasatan markuu qod qoyan yahay say dee suxnuun oo kale kaba soo naqliyeen inaga laga yaabaa qalooxyadii la qoran jiray leefid lalaba leefa meeshii oo kaleo dee suxnuun baa imaamka shahirka ayaaba laga soo naqliyay soo xagga hooseba uu qoranayo oo kale bal markaa adigu masixid un khaasatan waa marka ay meeshii ay qoyan tahay masixitaankaasna khadku xagga kale aanu ugaba baxayniyo waxaa dee bal taas ee saa lagu sooriyo ayaa iyadana dariiq ah dariiqa saddexaadna waa burin wixii la buriyo oo adigu ibdaal un wax lala yimaado aan labadaa midna ahayn isagana ka fiican isagana ibdaalku wuxuu yahay inoo sheegaya xagga hoosena abyaadaas kolley nin adiib ahaa abulxasan cali bni axmed ibni moxamed alfan markaa la yidhaha alfanjum kirdi adigu waa kolley laqba adag un waa fanj fanjukirdi adigu nisbadiisu ay tahay oo shan boqol iyo saddex iyo tobankii dhinta abyaada leh haaliyada iyo haaliyada ku sugana ta hore min alhaaliy axabu ilayna min alhaaliya waa nooc diibka kamid oo fiicnaa oo qaalib adigu fiicnaa diib ah ta hore haaliyadu ta dambana waa tii halaag iyo xaggii qaalinimada ta saddexaad ee beytka saddexaad kuba sugan bal marka haddaba darbigu muxuu yahay intaasuu ina yidhi o bilkashti xoqid iyo walmaxwi masixitaan iyo tirtirid iyo wa bidarbi darbi ayaa nuqila can ahli hada alfanni darbiga haddaba muxuu yahay waa kan wahuwa darbigu khadun xariiqid weeye bilxuruufi xuruuftiisa loo xariiqayo khad loo marinayo khadkaasoo qad wusila lala xidhiidhiyey ama khadun weeye qad wusila lala xidhiidhiyey bilxuruufi xuruuftii qormayd ee la burinayo iyo kelimaadkii lala xidhiidhinayo aw amase la khadkaa ay laa yuusalu bilxuruufi xuruuftii lala xidhiidhin maayo ee dushoodaa lagu qoraya maca alcadfi laabid hareerihiisa lasoo laabayo khadkaa oo waxaweyn lagu soo laabayo intii dee wixii zaa'idka ahaa taasi ay jirto bal taasi waa nooc wakatbu daara daa'iro ama goobaab ama qawsba qoritaanka iyo dee nisfa daara halkan odhan jireen isaga waa kada waa goobaab ama daa'iro qoritaankeed wakatbu daara kama bedelo wakatbu sifri badho sifir qoritaankii oo la qoro wixii zaa'idka ah xaggiisa hore iyo xaggiisa dambe taas laguma qora iyaduna waxa weeye taasba wey iyo walaa wakatbu laa laa qoritaankeed suma bacdiyeed oo lagu qoro halkii zaa'idka ahayd xaggiisa hore ama min ama zaa'idba suma bacdiyeed ilaa ilaa oo la qoro iyaduna zaa'idka xaggiisii dambe iyaduna kaasi amaaratun amaaro darbiga u sugnaatayba weeye bal shan siyood bay darbiga ay tilmaamaan oy u sheegaan ama dee shan dee waa siyaalihii la isticmaalay waa shan xaalood la isticmaalay oo culimadii kala dunayd isticmaashay midi waxa weeyaan darbigu de waana waqtiyadoodiisay kutubtooda ku dabdinayeene bal kasoo qaad kelimo ama kelimaad baa aan dee sadar gaadhsiisnayn ayaabaa in khala ziyaado aada u qortay qalin bay yar dhex marinayaan khad bay xuruufta ay ku darayaan laakiin xuruufta may tirtirayno may masaxayno waa intaasoy riwaayo kaleba waxaan adigu aad man leedahay waa zaaid ay ziyaado kuba tahay kuba sugan tahay khad xuruuftii ka hooseysana la aqrin karo ayay saa kelimada u yar dhex marin jireen waa xariijinun saa loo yar dhex mariyo xuruuftii ka hooseysayna way muuqataa wax la arki karayo la aqrii karayo bal taasi iyadu waa mid waa nooc nooca labaadee uu sheegay waa ti khadkii uun laakiin aan xuruufta lagu xidhiidhinayn ama aan la dhex marinayn sadarka ama halkaa kelimaadka korkeeda ayaa khad saa loo jeexayaa dushiisii macalcadfi buu yihi cadfigana wuxuu wadaa waxaa lasoo yar godayaa ama labada dhinac baa lasoo laabaya halkii intii zaadkaaba matalan kelimaba haddii ziyaadadani dhacday tore waxay idhi inaan kelimadaa khadsaa u yar dhex marino kelimadna ay kaba muuqato sidaasaa lagu daynaya waa darbi macnaha waana dee iyaga isticmaalaadkoodii waxaa la garanaya kelimadan inay ziyaado technologysaa lagu sameeyey taasi iyadu waa mid oo arrinta labaad ee uu sheegay waa khadkii iyagii waan ka daynaa kelimada korkeedaan xariijin saas ah oo dul maraysa u qorayna markaan xariijintaa marno xariijin keliya kuma daynayne afkeeda labadeeda dhinac baa sidan loo soo yargodayaa si in ay iyadana kelimadana dhexdeeda u gasho hadda aadna looma soo gelinayo sadarkii waa dee ishaaro waa intii iyadii bay ku toosan tahay hareerina waa laga soo goday marka muxuu tahay intaa khadkaas dee muncadif min adarafaynki uu ka sareeya waa ziyaado calaamo lagu garanayo wey taasna iyadana calaamay hayd calaamo saddexaadna way noo dhigtayoo waa ka xagga hoosena bal ba uu qalbiyey ayuu xagga hoose idinka dhigtay waa isagoo tan yar dee calaamadii inoo tilmaamaya walow dee dhibicda aanay raacinayna macaa dhibicdii unbuu soo dhigtay uu soo foorariyo oo ba foorarto oo kale barhkoodna nuun bay kama cabiraan ta kale waa in goobaab yar ama daa'iro yar iyo waxyaalo saas kii zaa'idkaa xaggiisa hore iyo xaggiisa dambe la dhigo haddana daa'iradaas bay laba siyood bay u isticmaaleen laba siyood bay u isticmaaleenoo midi waxa weeyaan waa inaanay daa'iro dhan ahayn say dee kutubta kale inooguma sugan bar alfiyad iyo kuma sugan ciraaqiyo daa'iro barhkeed ama waxaan la idhaha been qawseyn oo kale laba qaws dhexdooda la geliyo ujeedadu waa tan imakaba aan aragneen xagga hore ayaa qaws oo kale saas loogu xidhayaa oo kelimadii zaa'idkeeda ama intii zaa'idkeeda ama sadarkii zaa'idkaa haddana halku ku dhamaanaya qawskii labaad oo intaa labada qaws udhexaysa macnuu ah xuruuftii waa caadi iyagun baa loo yar dhexaysiiyey inay tahay wax zaa'id ah arrinta kale uu sheego ta afraad ee bal meesha taallaa waxa weeye iyadoo la qoro sifir sifirkaasna imaka dee haddaan eegno kan mashhuurkaee sharq alcarabi oo dhan dee xisaab ahaan u mashhuurka sifirku waa nuqdo keliya laakiin kaa uma jeedaane waa daa'iro dhan waa kan imaka shanta iyadoo aynu tan la isticmaalo sharq alcarabi ama qoladan kale fartan kale dee imaka gaalo iyo cid kastaaba laakiin aan loo isticmaalo tiradaa kale sifirkeeda weeye oo sifirkeedu waa goobaab ama daa'iro dhexdiisu ay banaan tahay kutubtii hore xadiidkana waa tan marka mustalaxana meelaha tan baa inoogu sugan xataa shaarixan aan hayno dee aan dheeraynba shaarixan kitaabkeena sharxay oo kale cibaaru raaciyey oo imika uu kaba dhigayo si ahlalxisaab ama xusaabtu ay sameeyaan oo kale dee kole waqtigiisina tan dambea mashhuurka ahayde bal muhimku waxa weya taas dee waxaana jirto tan imika sharq alcarabi oo dhan mashhuurka kuba noqotee habkan aynu u tirsanee sifirku dhibicda yahe aynu imakaba kitaabkeenan inoogu qoran arqaamtan inooguma qoran asalkeedii hore hindi bay ahayd oo hindi baa samaysay oo ikhtiraacatay oo carabna ay kaba soo gaadhay tan imika latiniga ee badan ee dee adduunyadaba inteeda badan ay isticmaashee laba isticmaalo xaggan carabi ahaana qoladan maqrib alcarabi oo dhame xataa masaaxiftooda ay kuwa madbaceeyaan iyo kutubtooduna asalkoodu iyada carabi bay ahayd oo carab baa ikhtiraacatoo samaysay markii dambe way u gudubtayun oo waxaan imika gaalo oo dhan iyo cid kasta isticmaasho waa iyada taha waana tan eega qarnigii sideedaad oo kale raggii joogay ayaa cibaarada kaba cabirayay sifirkay tan u isticmaalayeen sifirkay tan u isticmaalayeen waana dee wixii markaaba jiray haddaba oo de kolkol waad arkeysaa markay sheegayen hebel kutubtii wuxuu ku qorayo ama alarqam alhindiya arqam alhindiya tanaan isticmaalo lakin markii dambe dee tan baa iska curfi ahaan shaayac noqotay taasna cid kalaba iskaba yeelatay bal marka waxa ay tahay sifirkaas ama shantan dee santan kale uba isticmaalaa xagga hore lagu qoraya waa zaaid halku ka biraamayay halkii dambena mid lamida lagu qoraya marka waxay ka dhigan tahay intaa udhaxaysaa sifirkuba waa wax maran unoon meesha lahayne intaasi waa ziyaado oo de wax markaa way ka baxsan tahay riwaayadii waxaan kitaabkan laguma qorayay oo bal waa afar calaamo inoo sheegay markan taa hore daarada aanan najmada uu xagga hoose ku samaysay shaarixu aynaan kaba dhigin ee aan ka dhigno nisfa daarasay kaba cabiri jireen oo ah bayna qawsayn arrin shanaadna uu sheego maxay tahay beydka iyadana kuba suganoo iyadoo zaa'idka bilowgiisa laa lagu qoro halku ka bilaabmayo dushiisa sareba haba noqoto laa lagu qoro kolkol halkaa laa bedelkeeda min bay ku qori jireen tii iyadana ibtidaa lghaaye ahayd kolkolna waxay qorayeen halkaa bedelkeeda zaa'id bay qorayeen saddex xaalaba waa la arka oo kutubta way kuba sugan tahay dabadeed marka intii ziyaadada ay dhamaatona maxay qorayaan ila oo marka waxay ka dhigan tahay halkan laga bilaabo ilaa halkan laga gaadhayo intaasi waa wax ziyaado ah uun jirin min ilaana macnaheedu waa taa zaaid ilaana macnaheedu waa taasun haddaba taasna waa nooc shanaad darbigu haddaba saasuu udhacaya darbigu taas weeye intuba maaha in waa in la leeyahy dee waxa weeye waa la wada isticmaalay dad kala duwan baa isticmaalo culimadii wax dabdinaysa bal intaas buu darbigii inoogu sheegay oo wuxuu yihi wahuwa khadun macnaa waa dee tadbiiq ahaan yaynahay noogaba maqnaatee lakin de waxay la tahay inaan suureeyey uun wahuwa markaa darbigu khadun khad weeye darbigiibuu markaa fasiraya wabidarbi nuquti nuqushu waa dhammaan saddexdaasba isagaana fiican ba yidhahdo labada hore ka fiican wahuwa darbigu khadun waa xariijin qad usila lala xidhiidhinayo oo bilxuruufi xuruftii lala xidhiidhiyey oo aan lagu wada tirtirahayn ee laga aqriyi karayo se saa loo dhex mariyey aw la aw amase laa yuusalu khadkaas lalama xidhiidhinayo xuruftii oo laguma daraye kelimaadka korkiisii ayuu khadkaasi noqonayaa maca alcadfi oo yakunu fuqa alkelimaat lakin maca alcadfi laabid lasoo laabo oo khadkaa hareeraha saa looga soo laabo labadiisa daraf oo intii dee zaa'idka ahayd ee loola jeeday ibdaalkeeda l saa loogu soo laabo iyadoon hadda lasoo gaadhtay in sadarkii lasoo gaadhinay daraftan baa lasoo rogaya saa bacd maqluubada ee uu soo dhigtay oo kale oo wixiina inta ku toosan ayay ku qornaanayaan waa wixiina inta ku toosan bay kuba qorayn taasba weeye oo iyadaa khadiga iyo xarfiga ama khadka ayaa laba xaalad noqday wakatbu daara daare oo kale ama dee waa daare imika bal suu wada najmadan isaga suu dhigtay ama kolkol eeg daarada ama waxaa sifirkaba ay kuba de laba idhaaho kale ama shantii oo kale ah marka muqaabaladay isticmaali jireenoo laba xadiis dhexdoodba way dhigi jireenoo way ku kala fasniyaan taasna waa nooc kale dee ruuxi lakin taas iskagama darsanta maaha cinda almuqaabalana ay calaamo u yeeli jireen ee bal daare qoritaankee daare yar oo zaa'idka bilowgiisa lagu qoro taasi bacna lagu qoro iyo aakhirkiisa mutada weeyaane bal halkaas iskaba qadaro bal kama bedeltan kalena waa xaalo labaadi wakatbu daara sifrin ay wakatbu sifrin sifir qoritaankii isaguna amaaratun amaaro lizaaid weeye mubtada iskaba khabarkii iska dhigo walaa wakatbu la halkana mubtada qadaro laa oo la qoro ama min ama zaaid zaaidka bilowgiisa uma ilaa haddana la qoro oo zaaidka halka ku dhamaaday lagu qoraa iyaduna amaaratun amaaro liibdaal ama lidarbigii usugnaatay weeyo iyaduna waa xaalo kale kale waxay la tahay inaan suuraysan oon fahamnay bal haddaba hadday dhacdo sadar iyo wixii ka yar saasaa lagu sameeyey waxaani laba sadar iyo saddex sadar iyo suduur baabay noqdeen bal see laga yeelayaa oo loo ibdaalkan loogu samaynayaa sadarba way ka badan yihin marka wuxuu yihi sheekhu raximah llahu tacaala tacliimu kuli sadri sadarka dhammaantii ama kuli sadri waa kuli sadrin min suduuri zaa'idah ama sadarka soo suduurtaa saa-ida ah kamid oo calaamadan darbiga loo yeelo in tacadadat haday turowdo suduurun tacadadat hadda mid ay fasiraysa baa dee ka horana bal markaas isagii faacilkii u haysane haddii ay tirowdo suduurtii dee ziyaadada ahayd halkana mubtadii iskaba qadaro mashurun ama dee manqulun can ahli lcilm waa wax ahlu cilmigii laynooga soo naqliyey taasi waa mid wa tarkuhu tacliimkaa sadarka sabab gooni ahaantiisa calaamadiio darbiga loogu yeelo in lagaba taga oo lagu kaaftoomo awala zaa'id iyo aakhira zaa'idna mastuurun iyadna mid la naqliyey oo la qoro ahlu cilmiga ay sheegeen oo xaggood laynoogaba soo naqliyey weeye oo beydkana sheekhu wuxuu inoogu sheegayaa raximah llahu tacaala wuxuu inoogu sheegayaa raximah llahu tacaala haddii sudaad keliya aanay ahayna bal calaqa laba sadar iyo wax ka badan ay tahay laba iyo wax ka badan laba xaalaa meeshii jira oo labadiba dee culimadii mutqiniintayda ay sameeyeen midi waxa weeye sadar kastaba gooni ahaan in loo calaamayo bal matala haddaan qawsayn gelinayno ama aan sifirkii hareerihiisa kuba qorayno ama zaa'idkii aan ku qorayno inaad beydka bilowgiisa sadarka bilowgiisa iyo dhammaadkiisa aad ku qortid haddaba kii kale aad saa ugu qortid oo mid kastaba gooni ahaantiisii calaamad dhan loogu sameeyo oo ibdaalkii ama darbi tilmaamaysa taasi iyadu waa mid iyo in la iskaba daayo bilowga haddii bal bayna qawsayn aan doorano sadarka ugu horeeya bilowgiisa qawskii hore inta la geliyo qawskaasi uu kuu furnaado markay ziyaadadu dhammaato xataa shan lix sadar dabadeedba haba noqotee halkii ay ku dhammaatay uun calaamadii labaad ee darbiga ama ibdaalka lagu qoro oo markaa aan abyaadii dhexe waxba lagu qorin ine waayo wix waa wax wada socda ziyaadana way wadayiin waana la wada burinayaa bal labada xaalaba waa wax mastuuruu leeyahay oo manquul oo ahlucilmigii lagaba soo naqliyay camali ahaan laynooga soo naqliyay intaa weeyo kana tacliimu kuli sadri waa sadr dhammaantii oo la calaameeyo tacliimku waa calaamadii darbiga ama ibdaalka oo la yeelo inta cadadad hadday turowdo suduurun de waa manquulun can ahlicilmi taas watarku tacliimkaa kula sadri ujeedadu maaha in laga wada taga ibdaalki waa sadr kastaba gooni-aantiisa in loo calaameeyo in laiska daayaana mastuurun isaguna waa wax mastuura oo kutubtii kuba qoran ama laguba camal falay wuxu uhi sheekhu raximah llahu tacaala wafi takaruri lakhira damisa ma lam yakun awala sadrin facakisa kada ida jaa kada ida jaa akhira wabaqa wabaqa alajwadi suurata wabaqa alajwadi suuratan liqowmin mudlaqa bal halkana wuxuu inoogu sheegayaa ziyaadadani hadday ka timi kelimo lagu celceliyey oo takraar kelimo oo keliya lagu celceliyey ay kaba timi dee labadii kelimo mid ee wada socdaa midi ziyaado tahay oo mid baa lagu celceliyey ibdaalkii dee mid baan ku samaynaa labadii lagu wada samayn maayo teebaa lagu samaynayaa teebaa labadan kelimo calaamadii ibdaalka lagu samaynaya wuxuu weliba iyadoo wax hore inu soo marayna kolley aan halkan ugeysan doono sheekhu yaanu sooba dhigan be marka wuxuu yihi sheekhu raximah llahu tacaala wafi takaruri macnaha waa takraarka noqnoqodkii kelima ay soo noqnoqotay ziyaad ahaan usoo noqnoqotay ka damisan afta waa tii almunqaliba can nuni tawkiid alkhafiifa waxaad tirtirtaa adigu oo dee damsi ku samaysaa ibdaalkan ku samaysaa kayfiyaadkaa kala duwan bal khaldigaaba kasoo qaad xaruf khadsaa looba dhex marinaye alakhiira ka dambe waa labadayna ta hore sawaabay ku qorantay ziyaadadu tan dambey kama timi taa dambe damsigii kuba samee laakiin waa goorma maa lam yakun haddaanu ahaanin waa ka dambe awala sadrin sadar bilowgii haddaanu ahayn oo hadduu sadar bilowgii yahay facakis arrinka cagsiyo kii isagu hore damsiga ku samee kadaa saas oo kale waxaa oo ka hore lagu samaynayaa idaa jaa-aa hadday labadii kelime ee takaruray ay yimaadaan akhiiran waa aakhira sadri sadarka halka ugu dambaysa ay labadoodu ku wada sugan yihiin bal saasaa lagu samayn marka wa baqaau lajwadi naqsiga wuxuu kaba yimi ama dee qasrigu uu ka yimaan ujeedaa wasanka daraaddeeda kelimadani waa kelimo mabduudahe wa baqaau lajwadi kii fiicnaa oo baaqi noqda kolba ama ka hore ha noqda ama ka dambe khad ahaan iyo dhigaal ahaan u fiicnaayo kitaabadiisu ay fiicneed suuratan suur ahaan u fiicnaa oo baaqa noqdaana liqowmin qowm culimada kaba miduu usugnaado waa qowl bacdigood leeyahay mutlaqan maxaa uu yahay kaasi mid la idlaaqayo ujeedadood laga idlaaqay qeyd lagu qaydo ama sadar bilowgii ama mee ka hore ama ka dambe iyo waxyaalahaas laguba qaydo laba dambeydna sheekhu raximah llahu tacaala laba arrimood buu ama mid buu inoogu sheegayaayo waa marka waxaan ziyaadadu ay kaba timi takraar marka wuxuu ina yidhi sheekhu raximah llahu tacaala bal laba kelimo haddii ay israacaan oo mid ay zaa'id tahay ibdaalkan ama darbigana aada la imanayso dee ta hore markii hore sawaab bay ku qorantay ta dambe ayaa qaaladku kaba yimi ta dambe ka dhig dabsiga oo taa dambe calaamadii ibdaalka ku qor laakiin waa maxay waa goorma waa haddaanay sadarka bilowgiisa noqon oo macnuhu waa maxay kelimo ayaa sadar aakhirkii dhacday iyadoo sawaababa kelimadii unbaad sadarkii labaad markaad qoraysay soo celisay oo sadarka bilowgiisa mid ku sugan iyo sadarka aakhirkiisa mid ku sugan ayaa takraarkani kaba yimi mid baana ziyaadaa marka haddaan arrintaa hore raacno ka dambe dee waxay ahaan lahayd kan sadarka bilowgiisa dhacay inaan haddana ibdaalino culimaduna had iyo goor sadarada bilowyadeeda waa loo cinaayoodaa waa la dhowraa haddii bal taas dabadeedna aakhiradeedana waa la dhowraa bal markaa waxay leeyihin de haddii tan dambe la masaxo sadar bilowgiibaa masix ku dhacaya ama ibdaal taa aakhirka sadrigee hore ee horeysay ibdaalkii ku keen si awaa-ila suduur ay isaga fayoobaato onay wax masixid iyo ama ibdaal iyo waxa aanay u yeelan bal taasba weeye oo markaa maxaan haynaa haddii ay sadarka dhexdiisa ku jiraan ta dambe ayaan ibdaalkii ku samaynaynaa haddii laakiin sadar bilowgii iyo aakhirkii kala galaan waxa weeye bal markaa tii hore ayaa ibdaalkii aan ku samaynaa tii dambe aan haysanaya si awelu sadri inoogu nadiif noqdo maxaa kaluu ta hore ee sadarka aan iyadu dee ku jirta ee kelimadii ugu dambeysay aan ahayn taa ibdaalka ku sameyn oo markaa laba xaalo markay sadar aakhirkii isla yihiin ta hore ayaan ibdaalinaynaa markay sadar bilowgii iyo aakhirkii kala dhacaanna ta hore aan ibdaalinaynaa haddii laakiin labadaa xaalo midna aanay ahayn ta hore n markaa tii dambeysay ayaa ibdaalka kuba imanaya waa bal waa saddex xaalo ama waa de arrin muuqata maxaa kaluu yihi bacd alculamaa qowl ay leeyihiinoo barhkood ba iyagu waxay kuba tegeen inagoon awal iyo aakhir eegin labadan kelimo mid unbaa zaa'ide aan eegana teebaa qoraalkeedu fiican yahi oo haddii dee ay si u wada qoran yihiinna bal umuuraha aan eegno laakiin hadday kala fiican yihiino midna si fiican de khadkii ugu dhacay oo u qoray midna meeshii aanay laga qurux badan yahay tii quruxda badnayd aan haysano ama fiicnaydun aan haysano ama awal ha noqoto ama aakhire taasna weye laakiin waxaynu soo maray bal mudaafka iyo mudaafu ilayhiga inaan la kala saarahayn oo dee khaasatan hadduu mudaaf ilayhigu waxa ka dambeeye anfiyayo in meel lagu wada qoraye laba sadar aanay kala gelahayn bal waaba taa waa arrin aynu soo maray mawsuufka iyo sifadna kolley waa taas oo kale haddaba haddii ay dhacdo mudaaf iyo mudaafu ilayhi ama kelimadu iyada ama mawsuuf iyo sifadii takraar mid ku yimaado masalan mudaafkii baa soo noqnoqday oo laba qor la qoray mudaaf ilayhigina waa jira iyadoo markaas itisaalkaan eegaynaa si labada kelimo xidhiirhkoodu laba kelimo xidhiidhsan ay u wada fayoobaadaan waxaan hadday mudaafku takraarku yahayna ta hore ayaan iska ibdaalinaynaa si labadii kelimo mudaafkiiyo mudaaf ilaygo xidhiidhsan ay noogu baara noqdaan haddii mudaaf ilayga takraarku ku yimina ta dambe ayaan iska ibdaalinaynaa si kolleyba itisaalkaa la eegaya mawsuufka iyo sifada ama ee lama eegaya awaa-ila suduur iyo taas oo iyaba bal taasna bowen bal intaasu inoogu sheega laqbada haddaan ku laabmo wa fi takaruri noqnoqodkii ay wadamisan tirtiro alakhiira ka dambe kelimada dambe fi takaruri macnaa markay wixii ziyaada ah soo noqnoqdaan maa lam yakun haddaanu akhiirku ahayn awala sadri sadar bilowgii iyada hadduu yahay sadar bilowgii fackis arrinkan laguu sheegay cagsiyo ka hore iska tirtir si kan sadarka bilowgiisu uu kugu fayoobaado kadaa saas oo kale waxaa ka hore la tirtiraya ama la burinayaa idaa jaa-aa labadii kelimee takraarku uu kuba sugnaa ee mid ahaani ay soo noqnoqotay hadday yimaadaan oo ay dhacaan weeye akhiiran waa aakhira sadri sadarka halka ugu dambaysa ay dhacaan oo aakhira sadri si inoogu fayoobaado ta hore un iska masax wabaqal jawadi e wabaqaa-ul ajwadi kii fiicnaa labadan kelimo kolba suuratan suur ahaan u fiicnaayo hadhah kii kalena la iskaba buriyaana liqowmin qoom buu usugnaaday mutlaqan xaalu yahay iyadoo dee kaasi ka idlaaqsan yahay qeyd aanu lahayn awal iyo aakhir iyo waxba aynaan eegin sida fiicannu aan eegno waman yurid jamca riwaayati banaa calaa riwaayati wagayra cayana muqtasira binasana bina binasana xadathana wabina aw arana akhbarana bal in yar baan intii waqti igu yarsima ama shan mirir baan ku yar dari in yar marka wuxuu yihi bal si alcamalu camalkii fi ikhtilaafi riwaayaati riwaayaatka iskhilaafsan si looguma camal falayay iyo walishaarati biramzi ramziyadii ishaaraadkudee kutubta inooguma soo aroorey la ishaarayo xagga riwaayaadkiiyo asaaniidyada kutubta qaarna makadan ba inooguba sugan lasoo madbaceeyey markaa muxuu leeyahay ujeedadiisu ay tahay ta hore bal haddaan eegno oo beydka hore uu inoogu sheegayo kitaab baad qoraysaa kitaabkani riwaayaad buu leeyahay kollay dee alfaado qaarkood ku kala duwan ziyaadiya naqsi kala yeelanaya bal taas buu leeyahay bukhaariba kaba soo qaad haddaan eegno ee kollay tajriidka oo kale iyo kolkol riwaayada bukhaariya dambaan soo idha waa riwaayaadka dambe uu leeyahay oo kale bal firabri haddaan dariiqiisuun eegno haddana dee rag dhowra ayaa isaga waxooga ayaa wax kaba wariyay oo mustamli iyo asiiri iyo ayaan arkaynaa abudari iyo kushmihani iyo kariime iyo abulwaqti iyo magacyo sidaas oo wada dambe oo ama raggii firabri ka wariyay ama raggii kasii wariyay ah ee kitaabka dabdiyay oo kitaabkii warinaya alfaada qaarkoodna ku kalkal kula kala duwan lafdiya ku kala duwan xafna xajar oo kale abudar riwaayadiisuu dhigtaa saddex sheekhna lahaa saddexdiisaa sheekhna firabri bay ka wada wariyeen oo maca riwaayaadkaa sheekhadiisii saddexayd laakiin waxaa kolkol ishkaaliyaadka dhaca xaafid waxa xagga hoose ugu qoranayo waxa matniga kuma qoraniba ismaba laha dee waana kolley hadaa ka dhacay qolooyinkii kitaabka madbuucay maxamed faad cabdilbaaqiya waxay ahayd riwaayadiisii inay soo dhigtaan ayay ahaydba bal markaa taas bay ahayd haddaba umuurahaas buu sheegayaayo bal waxa weeyaan marka maxaad samaynaysaa taaba weeye seed ku qoraysaa marka muxuu yihi baydkan waman yurid ruuxa doona jamca riwaayatin riwaayo jamcinteed oo dee kitaab leeyahay buu doonaya inuu riwaayaadkii wada qoro eeg hadduu mid kale ku kaaftoomaya waa halkeed laakiin inuu sugayuu doonayaa banaa waa bineeyaa ruuxaasa u binaynayaa calaa riwaayati riwaayo keliyu marka hore dee dhiganayaa isagu asal ahaan ayuu asal kaba dhiganayaa wacayana waa cayinayaayo wuu cadaynayaa ama rabsaha ku cadeeya ama sheekh ilaa magaciibe hayra waa hayra hadihi riwaayati riwaayada uu ku bineeyey wixii aan ahayn intaasba wey waa bayd keliya oo markaa muxuu leeyahay adigu riwaayo keliya qaado riwaayadaa ma qaadatay taa ku bineeyo qoraalkaaga asalkii taa ha noqdo wixii ama ziyaada ama nuqsaana ama kelimo bedelana dee adigoo haamishka iyo meelun kitaabkaaga kamida ku sheegaya ninka magaciisii lahaa dee calaamo u sameeyo haddii aad soo dhigatana ramsi gaara u samee ama sheekha magaciisii magaco oo inay ziyaadadaas ama laftigaas uu kaasi leeyahay ee laakiin mid ku wade ha isku dhex darin oo talfiq ha kama dhigin adigoo kelimadan kan ka soo qaata kana mid keliya kelimo kale kana kelimo kale oo saa talfiq ha ula iman ee waxaad qortaa mid keliya saasun u wada qora kuwa kalena cadee waayra caya wacayana uu cayinayaayo hayran waa hayra markaa alriwaayati alatii banaa calayha alkitaab uu cadayn ciddii lahayd ayuu sheegi naqsigii iyo waxyaalahaasna isagoo kaleba wada sheegaya bal taasba weeye taas iyadu waa mid kalley waxyaalo xagga hoose laga qaban lahaana way ii muuqdaan oo dee wakti baan yar haysane aan yar dhameeyo horta intan intaas baydkaas horta taasu ku binaynaya waa sida kutubtan riwaayaadka bukhaari oo kale waktasiran gaabso oo xadahanaa laftigii xadahanaa bina naa kusoo gaabso sana wabisana sana kusoo gaabso wa akhbaranaa ee waktasiran gaabso akhbaranaa biana ana ku gaabso aw aranaa ama se aranaa kuba gaabso waatana iyada waa wax aada u sahlan eh waana wax culimada kaba dhaco kutubta qaarna kuba sugan kuwana aan kuba badnayn xadahanaa iyo akhbaranaa horeynu usoo maray marka iyadoo xagga qiraa'ada xadahanaa iyo akhbaranaa la aqriayo ayaa markay qorayeen fudaydsi daraadeed uun ayay intay xadahanaa wada qori laayeen ayay naa keliyo damiirkii ugu dambeeyey ayay dhigteen markaad adigu aqriyayso ee uu ku jiro dee naa fulan ma odhanaysid waa xadahanaa fulan baad odhan kolkolna waxay raaciyeen hamza ayay raaciyeenoo xadathanaadii imaka ayay maxay yidhaa ay qoreenba may hamsada dambay raaciyeen sadii iyo damiirkii dambe oo xad iyo daalkii bay gooyeen sanaa baa meeshii taalla macnuhuna waa xadahanaa markaad aqriyaysana xadahanaa baad odhanaysaa taasi waa mid ama akhbaranaa xaalaad bay sameeyeen oo midi waxa weeye waa iyagoo hamsadii hore iyo damiirkii dambe israaciyey oo soo qaato anaa marka ana fulan bay meesha noqonaysaaye ana mahay akhbarana fulan baad aqriyaysaa un amase ra'diina ay kusoo daraan oo arana ay dhahaan behaqna waxaa la arkay abana isagoo yidhi arana marka arana fulanna waa ka dambeeya marka macnuhuna waa akhbarana fulan taasna waa wax kutubta ilaa makadan kuwa madbacaysan dee barhkood inoo dhacaba marka waktasiran gaabso oo xadahanaa xadathanaadiiyo waxaad kusoo gaabsataa binaa ku gaabso sana wa bisana sana ku gaabso wa akhbaranaa ee waktasiran akhbaranaana biana ana ku gaabso aw arana ama se arana ku gaabso labadaa kuba wada gaabso bal halkana qaaladii sanadida dhacaysa iyo haddii akhbaraka fulan ay dhacaan ama quri'a calaa fulan wixii la odhanaya iyo xad iyo wixii baa inoo dambeeyo insha allah baritaankaan yeeli doonaa wallahu subxana watacaala aclam بسم الله الحمد لله والسلام على رسول الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا waqti bal shalayto waxaan adigu laba bayd baan ka gallay halkaasee la kuma noqonayo labadii baydee in yaroo sharaxa ku yar sugan ayaan waxoogaa yar eegayaa waayo kolley dee wax kitaabka idinku sugan oo ujeedadiisa aan laba fahmin hadduu yar khalal ku jirana khalalkii loo yar qaataa kolley ishkaaliyadeeda ama dhibteeda ayay leedahay markuu ka hadlaya halkan baydkan ama uu qabanayay sharaxa beydka hore waman yurid jamca riwaayatin bana calaa riwaayatin wagayra wacayana beydkaas ayaa sharaxa waxa kuga sugan oo intaanu beydka markuu dhammaynayo un sharaxa beydkaasena waqta siranta gaadhin qaala alqustullaaniyu fi lmuqadima kole qustullaanina way ku dabdiyaan barhkood qastullaani way xarakeeyaan weli nisbadiisan ayaanan markaa meeshay ahayd ama hagaag wax u dabdinaysaa aragoo labada siyoodba kutubta waan ku aragnaa qasalani wuxuu ku yihi muqadimada waa beytka dhamaadkiisa intaan waqti saran gaadhin ina fi nuskati lyuniniyi waa kan dabdiyen bidami lyaay wakasri nuunayni qaladan faaxishan bisababi cadami tamyiis waa intan cibaaradan wey oo macnaa yunini nisbadiisu ninka dee loo nisbeeyey nuskadiisa waxa ku sugan qalab fool xun oo kaba yimi tamyiis iyo kala sooc la-aan taas talabaad hadalkana hadaluu isagu shaarixu leeyahay maaha ee waa hadal uu imaam hore ama sheekh hore uu tiriyo kitaab uu kaba soo naqliyey kolle hadalkana kitaabka uu dee sheekhu soo naqliyay siay ugaba dhacdayba san uguma sugna ikhtisaarow kalaamkiisii soo ikhtisaarsadayna kollay khalal weyn oo ujeeda mara ayaa meesha dhacay hadalka dhacay bal intan baan doonaya kitaabkiina way ku sugantahay kollay san qastalaani ama qastalaani hadalkiisii hadalkana isma laha waxaan doonaya bal marka halkan si dee kitaabka dadku aanay imaka yununi wuxuu muxuu yahay taas cidi imaka waxaan filaya inaynaan cidi garan ahayn qaladkani muxuu yahay nuskadani maxay tahay nuskadan kitaab nuska un buu yidhi wax kale kama hadlin ee nuskadu waa kitaabkee wixii oo dhami waa wax dee ishkaal idinka idinku keeni karaa amaana idinba muuqan kolley meelahan wax fasirayana dhibyaraan kuma helaysaan bal horta qustulaani haddaan eego ama qasalaani si aan leeyahay shaarixan aan hayno ayaa isagu wuxuu ku dabdiyey qaafta iyo in la qaafta iyo da'daba in la damiyo saasuu mar hore oo kita magaciisu meel haamisha kusoo maray ayuu ku damdiyey waxa weya waxaa kaloo kitaabkan alcalaamazira keli dhacday oo kale inuu isagu dabdiga uu xarakaystay ahaa walow aanu xuruf ku dabdin qastalaani oo dee qaafta iyo uu markaa bal fadxiyo da'daba fadxiyo kolley welina ima kamid ahaan ma jazminayo oo walow dee kolley cibaare iska mashhuur ay tahay qustullaani taasay mashhuur ahaydba muqadimada uu sheegayaana kitaab magacan la yidhaaha ma aha ee waa kitaabkiisan bukhaari uu ku sharxay ee irshaadusari la yidhaaho irshaadusari baa muqadimada kolley kitaab uu in badan wax kasoo naqlinayo naylulamaani waa ti aan lahayn muqadimadaas ama fusuusha ugu horeysa sharxiisa bukhaari buu xaashiye u yahay waana kitaab aada u muhim ah sa dee kitaabka irshaad sariba muhim u yahay kitaabkaas baa wuxuu sameeyey muqadimo muqadimadaasi shan fasal bay kaba koobantao fasalka horena wuxuu kaga hadlaa fadliga ahlu xadiiska ayuunbuu kaga hadlaa fasalka labaadna wuxuu kaga hadlaa ciddii ugu horreysay axaadiista qoritaankeeda iyo tadwiinka xadiiska fasalka saddexaadna waa halkay cibaaradan uu soo kasoo noqonayaana dhacday waa nubdo ama in waxa weeyaan mustalaxa kitaab mustalaxa buu noqonaya ayaanu weynaaninbo anwaacdii mustalaxa si guud buu uga wada hadlaayo waa nubda fi cilm lmustalax marka labada dambena wuxuu ku khaas yeelaa kitaabkan bukhaari oo midna shuruudiisa iyo umuuro kuba tacalluqsano kollay muqad- dee talkhiis u ah xafid ibnu xajar muqadimadiisii ayuu ku sheegaa fasalka afraad ka shanaadna bukhaari tarjamadiisa nasabkiisa iyo waxyaalaha kuba tacalluqsan markaasuu kitaabka bilaaba kollayna waana umuuro muhim ah oo aada u qiimo badan ayaaba uu ku soo arooriyaa meelahaas oo dee fusuushiisa kala duwan ee uu leeyahay muqadimada horta ta uu sheegayaa taas weeye kitaabku markaa muqadimo uu yahayna waa kitaabkan irshaadu saari la ydhaah waxaa la arkaa dadka dhexdooda sida dee fudfudaari ay ugu shuhuroobeen inaan u shuhuroobin waxaa la arkaana kutubta markaa bukhaari lagu sharxay inuu yahay kutubta ugu heer sarraysa uun oo qimo oo uu kaga duwan yahay sharaxa xaafid iyo cayn iyo rabne waa sharax taxriiriya waa sharax macnaa waxbarasho oo kale waayo umuuro kala duwan buu u cinaayoodaayoo horta mid weeyaane ruwaadda guud ahaan taraajimteeda u cinooyadaa si iyadoo mukhtasaroon u kolkol sida cayniya ay u dheereeyaan aan u dheeraynayn ama nawiya meel ay u dheereeyaan sida sharaxa muslim ee tarjamo kooban oo mukhtasara mana dhaafayo oo ninka kitaabkaa daalacanaya si fiican u daalacdaayo kale waxaa dhici karta inuu dhamaysto isagoo ruwaadii macrifo weyn u leh waayo waxaa la arkaa haddaad doontood fatxubaari raawi sanadka ku sugan aada uga baahato haaliban kama helaysid ninin mooyaane waayo isagu dee taas uma cinaayoodo tarjamo horta walow markaa kolba takraariyan hadduu soo noqnoqdo tarjamadu sii koobanayso taraajimta u cinaayado kitaab ruuxu hadduu hagaagu daalacdo la arkaa ruwaadii inuu si fiican khaasatan bukhaari kuba sugnayd waxaa kaloo cinaayoodaa alfaada sharxiisa oo waxaa dhici karta dee adoo kelimo gariibood u baahnayd ama kelimo macnaheeda aada u baahnayd inaadan fatxulbaari ka helin inta in badan kaba helin cayn aanad kaba helin shuraaxda aanad kaba helin laakiin isaga waa naadir inaad kelimo aad u baahantahay ka weydo macnaheeda kelimo aad u baahan tahay oo kitaabka inaad ka weydo macnaheedu waa naadir taasi oo waa sharax taxliiliya alfaada ma dhaafayo waxaa kaloo dee kitaabka xaafid iyo kaa cayniyana kollay talkhiis buu iyo masaa-isha xataa iyaga dhexdooda khilaaf kaba dhexeeya waa soo wada naqliyaayo markaa aimada madaahibteedii waa soo naqliyaa xaggii istinbaadka xadiidkana kollay qiimo iyo cinaayo weyn ayuu kuba leeyahay arrin aada u weyn oo kale u leeyahayna waa ruwaadda bukhaari ikhtilaafkeeda walow xaafidba taasuu dee miisaadkiisa ay kaba mid tahay laakiin haddana waa miise kaba sii badan oo ikhtilaafka ruwaadda ee dhacay wuxuun markaas kitaabka khaasatan mutuuntiisa iyo ruwaaddii bukhaari ahayd ama sanadkiisaba dhacay iyada taasna waxa weeyaan ma dhaafayo oo cinaayo aada iyo aada weyn buu leeyo marka waa sharax kolley ahamiyadiisu ay aada iyo aada u weyn tahay xagga fahm ahaan taxliil ahaan taraajim ahaan iyo gees kastaba kallina waxaa ila tahay shicir mar hore aan soo marray dee ciduumay baraarugin baan filayaa idinka oo kitaabka xaggiisa hore inooguma sugnaa sabxada lixaad bay ahayd oo sheekh kaba soo naqlinaya kitaabka uteer taabtay sheekha tarjamadiisuu taabtay halkaa waqtigu dhiitiyata ayaa waxay tudaalibunii bijamci lkutubi nafsi وفيه لذة بصري وسمعي فقلت لها الدفاتر ليس تحصى وما رمتيه يقصر عنه وصعي نعم شرح الإمام القسطلاني له في النفس وقع أي وقع إذا ظفرت به كفاية يوما ظفرت بمفرد يأتي بجمع وهذا الآليان وحي دقيقة إن مبالغة أنا كبصمين بل وشرح روح وكوك أفتومي كرارت شرح ساسي طيب طبعات كي سنة طبعات هوري دي لو مدعي بل دي عناية دي علماء وقتي ولهايين dabcad shahiirkaayda buulaaq la odhan jiray ama amiiriya kii nabilyon la yimi masar ee kutubta qiimaha badan lagu madbaceeye waaweyn ee weliba ragga culimo waaweyn ay joogeen ay dabcinayeen inay kutubta saxayeen walow de imaka markaan kutubta dambe aragnay aynaan aqrisanba karayn ay u qornayde laakiin waa kutub saxan oo dabdisan halka mar keliya fatxubaari laga madbaceeyey isaga toddoba goor baa dabcadaas waktigaa la madbaceeyey isagoo dee had iyo goor sharaxa muslimna laba socda iminkaan dabcad baan aragnay dhowr iyo toban intay kaba dhigeen ay kitaabkii kala saareen oo sida dee kutubtan imikaanu naqaano ay matnigii iyo sharaxii ay kalaba saareen muslimna ay kaba reebeen way jirtaayo maanta caadi ah oo dabcaad dee balcaadiya ma garan karo miisaankeeda xagga akhdaadeeda iyo waxyaalahaas inay tii hore sideedii la saxan tahay walow ahaan dadka imika akrisan karin taa hore iyo in kale taas waayo maan isticmaalin taas bal horta kitaabku kaa weeye muqadimada yunine muxuu yahay yunine waa nin caalim ahaa xaafid ahaa caabidna ahaa oo magaciisa la yidhaaho adigu sharafudiin abulxasan dee nisbadii ku shuhroobay kolle waa nisbo dhulkaa shaamooye baclabak ayuu kuba dhintay oo isaga magaciisa cali baa la yidhaha bilman caalimo imaamo ayuu ahaayo maxamed baa la odhanaya awoogiba waa cali bn maxamed ibn abi xusein sharafudiin buu ku suurooba waayo yununiye kalea jira oo nin isagana waktiyadaas malaa dhowr kalena way jiraan dabaqadiisaas oo waxaana kolley toddoba boqol iyo kowdii hijrada iyo dhimashadiisu ahayd oo waa nin qarnigii toddobaad raggiisii iyo culimadiisii ahaa waana nin xambaliyulmadhaba ninkan nuskada la sheegayaana waa kitaab bukhaari weye waxaanay ahayd kitaabka u cinaayooday ruwaadiisii oo dhan buu isu wada keenay nusqooyin asala waa la aqriyayo isaga ayaa dabdinayay iyadoo kolley lala joogay ruwaaddii intuu soo wada naqliyey buu mid kastana calaamo u yeelay iyo ramsi kuwa ay lahaayeen dee ramsi u yeelba adigu u yeelay hadday isku waafaqaan iyo haddii ay mid mid yihiin iyo wixii oo dhan buu u wada yeelo u cinaayoodo kitaabka ayuu sidaa ku qoray ku dabdiyey xagga ishkaalkana waxaa fadhiyey majliska oo isna joogayba ibnu malik ayaa fadhiyey oo isaguna haddii kelimadani ishkaal xagga luqada carbeed ay leedahay waa eegayo hadduu yidhaaha riwaayadii way ku sugnaato waa san dee tawjiiheediiyo bal sida wejka laguma xambaarayo ayuu eegayey kitaabkiisana uu bukhaari ishkaalaadkiisa kagaba hadla ama xagga icraabeeda tawdiixa la yidhahna waa waqtiyadii adigu uu dejiyeyba kolley lix boqol iyo lix iyo toddobaatankii hijrada ahayd markan dee muqaabalooyinkaasi ay dhacayeen bal haddii uu yidhaha wej ma lahana de bal waa la eegayay oo adigu bal muhimku waxa weeye ibnu malikna alfaadiisa waa u joogay dadka dhegeysanayana waa ahaa muqaabalada u joogay alfaadiisana loola laamiye xag icraabeed oo marka nuskadii markay taa noqotay waxay noqotay nusko dee guud ahaan wax iyada lamidibana aanu fi dunya jirin aadna u dabdisan culimadna intii ka dambeysay bukhaari marka la eego riwaayaadkiisii cumdo noqotay u cinaayoodaan dhammaana nuskada si fiican ayuu ugu soo arooriyaa bal ikhtilaafaadkeed iyo waxyaalihii la sheegay oo dhan waxa weeyaan jusisna isagoo aan ugaba tegina qaabilinaya ilaa mar kuwa la waayo markii dambena u helay saaxibulirshaad oo kale waayo bukhaari riwaayadiisa wuxuu ku bineeyaa abidar riwaayadiisa ku bineeyaa ee laakiin xagga isagoo taa u cinaayoonayay bu saaxibulirshaad iyada nuskadaa raacay oo nusko kolle waxaan filaya in dabacaadkii ugu horreeyey bukhaari la madbaceeyey khaasatan amiiriye lagu madbaceeyey oo dee matiga mooyaane haamishka had iyo goor magacyo ruwaadeed abulwakti iyo dee nuskooyinka waaban aragnay kushmihaan iyo magacyadu ay kuba qornaayeen waa nuskadii lagaba madbaceeyo waa nusko asiil ah ama taa bal taas weeye nuskada yunin ninkuna waa taas oo kale waana kitaab aada loogu ammaano xataa shaarixan markaa irshaad usaari oo kale isagoo laba safxa in ku dhow kaga hadlay taas markuu dhamaynayey sharaxa muqadimadiisa dhamaynayay halka hadalkan ku yidhi mooye meel kaba dambeys ka dambeysay ayuu kaba cabidee duca badan iyo ammaan badan ayuu dee ugu duceeyey taasoo taxriirkiisii iyo ixkaamkiisa halkaas iyo qasadkiisa fiicana ilaahay ka abaalmariyo aada buu gablo markaa waana culimada uguba ammaanaan cibaaradana waxaad moodeysaa inay nuskadaa qalad weyn oo foolxumi kuba sugan yahay oo sababtuna cadamtamisayatin waa nusko dabdisan sugan taxriirsan raawi kasta oo ruwaadii bukhaari kamidana ramsigiisu ku yaalo iyo lafdigiisii haddii bal markaa ramsiyo kolley rumuustaasna isagaaba u cinaayoodo saaxibulirshaad oo xagga hore kusoo sheega istilaaxiisii iyo manhajkii uu maray taas iyada waa mid oo horta taas haddaba hadalkani muxuu yahay cibaaradii qastalaani baan soo wada qaadnaya muqadimada ku wada sugnayd si aan u ogaano bal xaqiiqada waxa jira iyo tan waxay cibaaradiisu ahayd markuu ka hadlay masaladan oo waa inta nugdada musalaxa xagga wuxuu ku sifeeyaa iyada markuu bukhaari fasalka ugu dambeeye ku jiro sharax muqadimadiisa ee bukhaari shuraaxdiisa intaanu bilaabin ruwaadiisa ka hadlo markaa dambana ciddii sharaxday ayuu ka hadlaayo wixii dee waqtigiisii ilaa lasoo gaadhayay sharxay oo dhan mid kastaba isagoo taabanaya bal haddaan dee wax ka qarsoomin ayuu kaba hadlaa sharaxa horteed ayuu taa iyada ku sifeeya nuskadaasi waxay tahy iyo umuurahaasi iyo bal ahamiyada iyo qiimaha ay leed iyo miisada ay leedahay waana nusko kolley macruufa waxaa cibaaradiisu ahayd xagga hore markuu kaba hadlayay inuu ruuxu hadduu riwaayaad xadiidka uu leeyahay nuskadu ama kitaabkiisani leeyahay mid kamida uu kuba bineeyo sa imaka halkan inoo taala ayuu wuxuu yihi wara'aa bacdu mashaaikhina aliqtisaara fi dabd اlbukhaariyi calى riwaayati waaxida eeg waxay arkeen culimada iyada bacdigood waana sida dee kutubta musalaxa inooga sugan hadduu kitaabku riwaayaad leeya ama bukhaari oo kale oo riwaayaadkiisu macruuf ay yihiin inuu horta marka hore riwaayo keliya qoraalkiisii ku gaabsado taas baa marka wuxuu raaciyay cibaaradiisayd لا كما يفعله من ينسخ البخاري من نسخة الحافظ شرف الدين اليونيني لما يقع ذلك من الخلط الفاحش بسبب عدم التمييز waa cibaaradiisii laakiin oo ruuxii buu leeyahay riwaayo keliya horta ha ku gaabsado deetuu yidhi arrinku yaan noqonaysa ay dadka qaarkood ay yeelaan kuwa ka qoraya bukhaari nuskada sharafudiin alyunini kaba qorayo macnaa kuwa waxa kaba dhacaya khaldi faaxisha kaba dhacaya tamiislan waayo isagu kala soocay mid kastana uu dabdiye laakiin riwaayaadka oo dhan buu kitaabkiisa ku saleeyey haddaba haddii raawi dambeysay dee nusakh ama nin naasikh oo dambe yimaado nuskadii uu ka qortay isaga isaguna riwaayaad mutacadida uu lahaa oonu dabdigiisiina raacin oonu magacyadii kalaba sheegin oo dee sidiisii aan u kala soocin riwaayaadkiibaa isdhex gelayo khaldi faaxishu ku dhacaya marka isaga halka cibaaradiisu waxay ninkaa isagu samaynaya naasikha en si cinaayadii sheekh oo kale lahayd ee kitaabkiisii wax ka qorta ee nusko bukhaari ka qortay isagoo furuuqdii ay kala lahaayeen uu isagu magacyada u kala sheegay aantaa u ihtimaamin riwaayaadkiibaa isdhexgelayo kaasi khaldi faaxishu ku dhacaya ee maaha inay riwaayada uu yihi kalad faaxisha ayaa kuba sugnayd nuyunini ee waa ka isagu qoranaye aan tamyiiskiisiina laba imanayne hadhow riwaayaadkaa badan uu sugeeyey ay ugaba imanayso oo kalad ama khaldi faaxisha uu kaba imanaya laftigiisuna khaldi faaxisha cibaaradii haddaba taa sheekh waay kolley ikhtisaarkii kalaamkiisana waxaana dhacay bal kolley markaa waxaan doonay in cashirka xataa qayb ha kaba qaateen shalayna waktimaan haysanaya in laykuma baraarujiya taasi bal horta aad garataan ninkani wuxuu yahay sharaxaasi wuxuu qiimaha halka mansiladu gaadhsanyaho dee inta badan lagaba jaahir yahay aanu sidaasna u shuhroobin walo culimadii hore agtooda iyo dadka ahlucilmigaha dhexdooda mashhuur kuba ahaa iyo yununi wuxuu yahay iyo nuskadani waxay tahay iyo khalalka bal hadalkan ikhtisaarka ugaba yimi ee hadalka mashaad kuba sugan bas intan islahaane waa intaa والقاف الرمز قال والحتف جرى خطا وحتما لفظها لمن قرأ وإن تجي أخباركم في سندي عبر قبله بقيل المهتدي وحل الشيخ رحمه الله تعالى والقاف قافك رمز قال قال رمز يدوي وقاف كري أو لقره وأما xadahanaa waa ti ina soo yidhi bal xaad iyo daalka inta la gooyey sana ama na ay ikhtisaar ugaba dhigteena sanaadii oo kale lagu daro ay arintu noqoto lafdi ahaan haddaan eegna qasana ay noqoto macnuhuna uu yahay qaala xadahanaa taas amase qaaf keliya la qoro hadhowna sanaadii oo ka go-an la qoro labaduna waa isla macnown oo mid kastaaba waa ikhtisaare qaala xadahanaa waa marka isnaadka qaaladan baa imika waxa weeyaan inta badan lagaba tago ay doonayeen inay qoro ama ay qorayeen haddaba taasoo lala yimaadaa ama qaaftaa keliyi waa qaaladaa isnaadka ku sugan ama isnaadka dhexdiisa dhacaysa ramsigii ay lahayd weeye walxadfu laakiin goyn laba gooyo guud ahaan qaafkaba aan ramsina loo yeerin ee xataa xaraf ahaantan iskadaa kelima ahaan qaale eh xaraf ahaanna loo gooyaa jaraa waa dareeray oo waa xasiray oo waa dhacay min ahli lxadiid khadan dhigaal ahaan oo waa la aqriyayaaye qoraal ahaan in laba gooyaa xaggooda waa kaba dhacay cuquladii xadiidka ama culimadii xadiidka walafduhaa dhawaaqeeda lagu dhawaaqo qaaladaas meesha ka maqan hadday qaaf keliya kuu taalla iyo haddii ay wada maqan tahay markaa isnaadka dhexdiisa qaaladu ay meesheedii la joogo dhawaaqeeda lagu dhawaaqaa liman qara'a ruuxii aqriyayey dee ee isagu kitaabkan aqriya ama xatman dee xatman waa go-naanba loogu dhawaaqiyo waajibnimo loogu dhawaaqaa waxa weeye ama taas dee niman qara oo dee in laguma dhawaaqa waxay u sugnaato dee ay tahay oo laga maarmaan u tahay ama isagu soo kaba cabiraya waajib ay noqonaysaa niman shaksiye qara'a aqriyayey sanadka aqriyayey ee halkii qaala inuu ku dhawaaqa inkastaba ha xadfeen culimadii wax laazimay noqonaysaa oo qaala ayuu inoo sheegayaa isnaadka dhexdeeda dhacda qaaladaa isnaadka dhexdiisa dhacaysaana waa maalan haddii uu leeyahay xadahanaa fulan dee waxaa laba xaalo ayuu inoo soo naqliyayoo kol qaaf bay qorayeen qaaftaasna lafdigan aadaadkan dee adaha ee xadahanaa ah ayay raacinayeen isagoo weliba ikhtisaarsan kaasna oo halkii sana oo ay qorayeen xadahanaa ah ayay qaaf ku darayeen oo qasanaa bay noqonaysay laakiin raawigu markuu aqriyaya halka ama qaarigu wuxuu odhanayaa qaala xadahanaa labadaba uu dhammaynaya kol kolna walow aanay taasi taa hore ka badnayd oo taasi aanay badnayn qaaf keliya intay qoraan oo gooni oo munfasil ah ayay sanaadiina qorayeen dee iyaduna marka la gaadho ee la aqriayo wuxun baa la odhanayay taasi waa kitaabadee qaala xadahanaa taasi waa wax laakiin waxaaba iyaga badnaatay markii dambe oo badnayd inay guud ahaanba gooyaan oonay qaaf sanaan la socotay iyo qaaf munfasila toona aanay qorin laakiin markaa la gooyena waxay u go-an tahay khad ahaane si xataa tacbiirkan dee tarkiibkani luqa ahaanba uu hagaago waxa la aqriayaa oo weliba uu kaba dhigay lagama maarmaan waana cibaaradii dee ibnu salaaxe uu laabudda kaba cabiray walowna uyana wayabaqii ay cibaaradoodu ahayd bal markaa waxa weeye waa la aqriayaa oo lagama tegayo oo xadahanaa fulan xadahanaa fulan ma odhanayside waxaad odhanaysaa xadahanaa fulan qaala xadahanaa fulan oo dee maalintii dhaweeda khamiisna waati aan arkaynay ba asaniidii saas umuurahaas wixii aan yar eegaynay baabay ahayd bal taas buu inoo sheegay in waajibna uu kaba dhiga ama laga maarmaan xagga aqrinteeda waana culimada walo dee nawiyde ay yidhaahaan iyo aimaduba haddii laakiin uu kaba tago samaaciisii haddii uu si ka duwan ahaaba dee khada uu ku dhacay weeyaane laakiin samaaci uu iska ansaxaya un bay dhahaan laakiin dee xafnu xajar iyo waxa weeye iyo suyuudiyana iyaga kolley qowlkoodu waxba inaani dee xad wujuub iyo xad laydhaha laga maarmaan ma gaadhsiisna haddii laga tagana luqa ahaan waxa weeyaan wax saasoo oo dhibi ma jirta ayaaba iyagu yidhaahaan bal markaa taas weeye xagga hoosena kolley kalaamka waa yar dheeraynaya suyuudi maya wuxuu ka soo naqlinayaana ciraaqi buu kaba soo naqlinayaa oo inuu kaba soo naqlinaya xaggaa sharxa inooguma sugantay waqad kaana bacdu aimati alcarabiya huwa alcalaama shihaabudiin cabdilatiif ibn almuraxil muxadisiintu shardintun ay shardiyayaan in qaalo lagu dhawaaqo ayuu nin luqawiya naxwi ahaa weeye ama cilmigaa dee naxwada iyo luqaad aada ugu xeel dheeraa ayaa u inkiri jiray oo wuxuu odhan jiray markaa ciraaqi baa le ma adri ma jinkari wuxuu inkirayana ma garanayo dee sababtu waxa weeyaan xadahanaa fulan manaa marka xadahanaa fulan labadu isma raaci karaan qaaladu waa wax loo baahan yahay muxuu inkiraya laakiin suyuudi baa hadal halkaasa leh waxaa jirta un hadalkan suyuudi uu kaba soo naqlinayo shaarixu mel iyada waxa dhacay ziyaada ku sugan halka uu yihi wajhu fi qaayati duhuri liana akhbarana waxadaana bimacnaa qaala lana haddana wuxuu soo celiyey qaala lana fulan intaasi suyuudi hadalkiisii tadriib kumay sugnayn waa wax zaa'ida iyada oo iska ziyaada aan la jirin bal